فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي
bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhuwaxa waraysiyada oo xiliyadan oo kale aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan waa sagaalka bisha koowaad ee muxaram sannadka kun afar boqoltoddobiyo afartanka hijiriyada qodobada caawa oo jimco ah barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk oo qiray in saraakiil badan ay ku waayeen dagaalka ay kula jiraan xarakada mujaahidiinta al-shabaab maxaan ka ognahay fadliga soonka maalinta caashuura mid ka mida culimmada oo ka hadlaya ayaad dhegaysan doontaan inshaa allah ku dhowaad labaatan haween daaciyaada oo ka qalin jebiyey machadka khadiija bintu khuweylad faraciisa degmada saako ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe warbixin aan idinkaga diyaarinay munaasabad loo qabtay haweenkaas ayaad dhegaysan doontaan mid ka mida siyaasiyiinta mucaaradka oo sheegay in weli qaybo ka mida garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho ay ku jiraan biyihii roobkii dhowaan ka da'ay magaalada xilli xasan shiikh uu sheegay in garoon cusub oo diyaaradeed uu ka hirgelinayo duleedka caasimadda xubnihii dhacdooyinka toddobaadka iyo faa'iidada caafimaadka ayaan ka marnaynay ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhuuxa waraysiyada
لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام
qodobadaas oo idil goordhow ayaad maqli doontaan inshaa allah balse waxaad ku soo dhowaataan qadar goosgoos ah والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم
ها ها اسمع بني أمرا في شأن بدر الكبرى تاريخها سبع عشر في شهر macrakatul bader sidaan ogyahay qof kastoo muslima uu ogyahay maalin waxay ahayd ilaahay xaqa iyo baadilka uu kala saaray bay ahayd maalin muslimiinta aada ugu weyn weye maalintaasu wuxuu kaloo ahaa waxaa tusaale u ahaa maalbixinta iyo gacanta dadkaasuu ka mid ahaa oo dadkii tolkiisa reer bani taym isagaaba mas-uuliyadda o dhan ba qaadayba wuxuuna ka mid ahaa miman wajabaad lahu ljanna dadkii jannadana maarata loogu bishaariyo ka mid ah saas baa iyo xaa- noloshiisa kusoo gabagabowday geesiga marka ama batriga sideed iyo afartanaad aan ka hadlayno waxaa weeye camaar ibnu yaasir radia allahu canh awalaysa fiikum aladii ajaarahu allah nebigaa warkaa laga hayaa ilaah baa magan geliyey kulluhum batriyiin bay hibe- dhammaantood fadligaa dee ilaah baa bixiya reer dhan oo walaal dhan inay gidi shuhadaan noqdaan oo badriyiinna noqdaan hooyadood baydaana waxaa leeyahy gabadh saxaabiyad iyadana weeye siduu sheego ibnu ahiir uu sheego abdaalul beder baa ku magacaaban waxaan leenahay haleeye- haleeyadii beder baan leenahay raggii haleeyada ah ee so- ee soomajeesayaashaha ee beder ka qayb galay waa rag safxad maaragtay dahaba taariikhda ay ku qortay raggaasaan mid mid uga hadli doona biidnillahi tacaala ثم التقى الجمعان كفر مع الإيمان كفر مع الإيمان كفر waa silsilad aan ugu magac darnay haliyeeyadii beder taasoo uu sheekh cabdulilaah abuqaalid kaga warramayo siirada iyo mawaaqiifta tarbawiga ah ee saxaabadii badriyiinta ahaa ee ka qayb galay macrakadii yowmulfurqaan waxaad habeen weliba ku dhegaysan doontaan barnaamijka dhuuxa waraysiyada in sha allah وأسروا سبعين فقتلوا سبعين وأسروا سبعين بعون رب انتصروا بعون رب انتصروا على الذين كفروا على الذين كفروا بعون رب انتصروا بعون رب انتصروا على الذين كفروا على الذين كفروا بعون رب انتصروا
waa hagaag xamse cabdi barre oo ah ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in saraakiil aad u badan ay ku waayeen dagaalka ay kula jiraan xarakada mujaahidiinta al-shabaab xamse ayaa tilmaamay inaysan tiro lahayn saraakiisha ay ka dishay xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaasoo uu xusay inay lafdhabar u ahaayeen dagaalka ka dhanka ah mujaahidiinta waxa uu geesta kala qiray inuu halis ku jiro amnigooda iyo guud ahaan jiritaankooda waxaad ogaataan in fara badan dhallinyaro badan saraakiil badan oo halkan ka garaajuweyd garaystay ayaa saaka ama maanta inaga hoosaysa way badan yihiin aad bay u badan yihiin hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel ma leh maanta waxaa halis ku jira keliya ma aha amnigii midnimadii baa halis ku jirta qarannimadii baa halis ku jirta
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم qeybaha hore ee barnaamijka dhuuxa waraysiyada ayaad dhegaysanaysaan maxaan ka ognahay fadliga soonka maalinta caashuura waxaad ku soo dhowaataan kelimad uu jeedinaya sheekh xasaan xuseen aadam oo uu kaga hadlaya fadliga soonka maalinkaas maalinka cashuura waa maalin qiimo badan shareecadeenna ku weyn ee suubanuhu calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadu weynayn jireen ku weynayn jireen inay soomaan fadligeeda suubanuhu calayhi salaatu wasalaam waxaa ka sugan inuu yidhi waxaa lagu dhaafayaa sanad dembigii baa lagu dhaafaya oo sanadkii horreeyey ah marka muslimiintu waa inay ku dadaalaan maalinka qadariyaan soomaan ilaahay u dhowaadaan caabudaan ilaahay baryaan ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryaynaa annaga iyo iyaguba inuu soonka iyo cibaadada ka aqbalo ee qodobka ii raaca waxaa weeye yowmu caashuuraa waa maalinkee ahlucilmigu way isku maandhaafeen maalinka xadididiisa muddo ahaan waa maalinka sagaalaadba mise waa maalinka tobnaad ee bisha muxaram ama zaka ay soomaalida u taqaan Ee, fi saxiixi muslim waxaa ku sugan xadiis ibnu cabaas oo tilmaamaya yowma caashuuraa in uu yahay maalinka sagaalaad ee bisha muxaram ama zako taabici weydiiyeyna wuxuu ku yidhi marka bishu ay bilato ee, tirso waaga markuu baryo maalinka sagaalaad waaga ka baryana adoo suman ha kuu baryo kaasaa yowma caashuuraa ah sidaasuu nabigu yeeli jiray sidaasuu ibnu cabaas yidhi a'imada madaahibta afartaana waxaa ku raacay alimaam eh, maxamed idiis ashaafici ayaa isaguna sidaa qaba oo caashiraa u arka inay tahay maalinka sagaalaad wadaado kaleo ku taageersanna waa jiraan oo fuqahada kale ah iyo muxadiisiin waaweynba culimmada laakiin badankood waxay u badan yihiin yowma caashuraa inay tahay maalinka tobnaad ee bisha zako ama muxaram loo yaqaan xagga muddada waa intaa Eh, qodobka kale ii xiga waxaa weeye waxaa sunno oo wanaagsan maalinka tobnaad ama sagaalaad labada qowlba siday eh, qabaan in maalin la raaciyo ka dambeeya ama ka horeeya la raaciyo siday sunnadu sheegtay si loo khilaafo eh, mushaabahat lyahuud aw mushaabahat ahlilkitaab si loo khilaafo yahuuddaana markaa loola jeedaa in lagu khilaafo arrinka asaga ah nabigu asagoon maalinka tobnaad aan waxba raacin laakiin niyeystay oo go'aansaday ayuu tii alla ku timid muslimiintu marka waxaa u yaalla inay iyagu eh, himigii iyo niyaddii rasuulka ay fuliyaan oy maalinka tobnaad maalin raaciyaan Eh, munaasabo gooni ah eh, g- eh, gaar ahaaneed eh, sabtida soonkeedana culumaa wax ka yidhi marka iyadan inaan tacliiq yar raacinaa ila quman maadaama ay isku beegmeen maalinkii sagaalaad ay maalinka tobnaad sagaalaadna uu jumco noqday tobnaadna ay sabti noqotay si guud culummada muslimiintu ee laba ra'yi ayay ka qabaan marka la soo ururiyo maalinka sabtida soonkiisa culummada badankeed waxay qabaan maalinka sabtida in la soomi karo laakiin ay karaaho tahay in lagu gooni yeelo soomid keligii oo usbuucii maalmihiisi kale laga maaga sabti sida jumcadaba loo diiday keligeed in laga maago maalmaha kale ee usbuuca haddiise maalinkaa lagu laro in aan dhib jirin bay wadaaduhu u bateen culamo waxaa jira iyagu qaba maalinka sabtida ah lama soobi karo waxaan ka ahayn waajib waxaan farad ka ahayn bimacnaa soon sunno ah lama ogolo sabtida ama soonka ha noqdo ee, soon ee, muddo leh ama ha noqdo soon sabtidii wax kala la raacinayo ama mid keligeed lagu maagayba ha noqdee tatawucan in la samo dhan bay diideen culummada ra'yigaa qabtana waxaa ka mid ah alimaam mujaahid ibnu jabr attaabici aljaliil waxaa ka mid ah طاووس بن كيسان اليماني وحا كميدا ابراهيم بن يزيد النخعي وحا كميدا خالد بن معدان والرواد حديث وري كميدا رقاسا كميدا waxaana ka soo guuriyay alimaam abu jacfar aطaxaawi oo lagu tiriyo inuu yahay culimmada aad u yaqaana ikhtilaaf alfuqaha walculamaa khaasatan ikhtilaafka caaliga ah khilaafka caaliga ee salafka ragga ku takhasusay inuu yahay loo yaqaan baa soo guuriyey oo wakariha qawmu min asalaf ka- sawma asabti tatawucan tatawucan ayuu asagu soo guuriyey marka shaarixiisii ee, badrudiin alcayni sharaxa uu ku sharxay kitaabkiisa sharx macaani aathaar oo nukhab afkaar loo yaqaan ayaa wuxuu yidhi wuxuu u jeedaa qoomka min asalaf taabiciintii buu sii daayey raggaasay ka sugan tahay marka waa khilaaf jira weeye oo caali ah oo salafka dhex maray culummaduna waxay qaacida leeyihiin madaahibtu kuma dhibato bima- ee, bimowti asxaabiha imaam wuxuu qabay hadduu dhinto asagoon ka noqonin madhabka weligii waa jiraya khilaafka marka salafka dhex maray walmadaahibu laa tamuutu bimowti asxaabiha marka waxaa weligii waa jiraya waa khilaaf taagan oo ummadda u dhexeeya xadiidka ee ku yimid qadiyadana waa xadiidkii cabdullaahi bnu busr ama assamaa oo walaashii ah gabadhii loo yaqaanay xadiidka wadaaddo daciifiye baa jira wadaaddo saxiiyo waa mansuuq yidhi baa jira Ee, laakiin culummadu waxay u badan yihiin raggii hore muxadisiinta ahaa inuu sugan yahay waa aan tacliiq yar ku sameeyey ilaa dhowr iyo toban xaafid oo saxiixisay ayaan mar dul istaagay marka xadiidku marka la yidhaha ma saxiixa mase waa daciif waa khi- masale khilaafiya laakiin annagu waxaa nala rajaxay inuu xadiidku sugan yahay camalkiisiyo ku dhaqankiisana wax mucaarid oo hadda uu leeyahay oo cad ma jiro mucaaridada la sheegay ee, ama ha la jamciyo markaa ama tarjiix ha la aada sida sheekh albaan uu yeelay fii bacdi kutubihi hala hala sameeye waxaa weye wax mucaarid oo toosa ma jiro laba xadiid baa u caansan axaadiista la yidhaahdo xadiidka ay ka hor imanayaan xadiidka umu salama ee tilmaamaya nabigu inuu sabtida soonkeeda badin jiray ee asagoo u arkaya inay tahay ciiddii ahlu kitaabka ama yahuudda mar ee, marka uu ku khilaafayo darteed inuu ku khilaafo darteed u soomi jiray xadiidka cabdullaahi ibni cumar nin la yidhaahdo ibni cali baa ku jira asagii aabihiiba sabtida marka waana nin saduuqoo yukhti siduu sheegay ibnu xibbaan tawhiiq badanba ma laha daara qudni iyo ibnu xibbaan baa loo hayaa ibnu xibbaanna wuxuu yidhi wuuba gafaa wuuna khilaafaa ruwaadda ninka asaga ah ninka xadiidka asagaa la tafaruday marka waa munkar xadiidka calaa aqali taqdiir Ee, xadiidka labaad ee lagu bushiyo waa xadiidka caaisha ee odhanayay nabigu sabti axaduu soomi jiray usbuuca koowaad usbuuca labaadna khamiisii maalin kale ayuu ka soomi jiray xadiidkaasi wuxuu ku dul wareegaa sufyaan athawri buu ku dul wareegaa waxaa ka qaatay abu mucaawiya iyo abu axmed zubayri la- la- labadaa wadaad mucaawiya ibnu hishaam cafwan mucaawiya ibnu hishaam isagu dacfi baa ku jira Ee, abu axmed abu axmedna riwaayaatu can athawri waa daciif cinda almuxadisiin labadu marka waxay khilaafeen cabdiraxmaan ibn mahdi bay khilaafeen oo ahbatu nnaasi fi thawri ah marka waxay rajaxeen xufaadu sida xaafid xajar fatxilbaari ku rajaxay in xadiidka caaishana uu mawquuf yahay rafciguna uu khata yahay marka labadaa xadiidba ma ho- ka hor iman karaan xadiidka saxiixa ah ee qadiyadda ku yimid waxaa soo hadhay xadiidka juwayriya fi saxiix ku yimid xadiidkaasna calaa ra'yi اljumhuur ma mucaaradi kara xadiidkan muxuu soo mucaaradi karin waxay leeyihiin eh, berri ma soo soontay shalay ma soo soontay maya berri ma soomaysaa maya nabigu wuxuu ka wadaa bilijmaac jamcaha maalin uma raacinaysa jamcaha maalin uma raacinaysaa maalinka ama ha noqda axad ama ha noqda isniin ama ha noqda talaado ama arbaco Eh, maalinka ka horreeyana ha noqdo khamiistii ka horreysay arbacadii ka horreysay isniintii talaadadii marka nabigu wuxuu u jeedaa bilijmaac bay leeyihiin fuqahadu in aan jumco un keligeed la maagine maalin jumco la raaciyo ama ha ku dheganaada maalinka jumcada ama ha ka go-naado maalmaha u dhexeeyeene marka hadantaasi nas kuma aha in sabti loo jeedo nas kuma aha daahir bay ku tahay marka laba jawaabood baa laga bixiya jawaab sheekhulobaani baa bixiya raxmatullahi tacala wuxuu yidhahda asagu yidhaahdaa ninkii jahlan u sooma jumco oo asagoon ka warqabin jumco sooma nahyiga aan ogeyn waxaa waajib ku ah inuu sabti ku xijiyo sabtina markaa wuxuu u soomahayaa wujuuban farad bay ku tahay inuu sabti raaciyo jumcihii uu soo soomay si uga badbaado nahyigii iyo taxriimkii oo asugu marka wuxuu leeyahay sabti maalinkaa la soomayo xadiidkii bayba weli waafaqsan tahay ku dul socotaayo ilaa fii mafturida calaykum bay ka mid tahay saasuu isaga ku jawaabaa laakiin waxaa ka wanaagsan in la yidhaahdo sabti la soomi maayo axad baa la soomi maxaa yeele jumco karaahis waxaa lagaga bixi karaa in usbuuca maalin ka mid un jumco la raaciyo sabtina xadiidkan laa tasuumu yowmu sabti baa la hadhay idaa marka jumca waxaa lagaga bixiya karaahadiisii ruuxii soomay khata'an u soomay aw jahlan inuu maalmo ka horreeya raaciyo ama axad iyo wixii ka dambeeya uu raaciyo leanno sabti xadiidkana istisna ku sameeyey oo la hadhay marka wax hadda tacaarud annaga noo muuqda ma jiro masale khilaafi oo salaf isku khilaafeenna laguma soo xasmin karo rasaa'il mucaasiriin qoreen khulaasadu waxaa weeye maalin sunno ah oo laysku hayo waa xaaraan soomideedu ama waa karaaho soomidiisu iyo waa bannaan tahay anoo ma arko in lagu khamaaro hawsha ayada eh waxaan u arkaa jumcaha oo maanta sagaala in la soomo ninkii marka maalinka haku kaaftoomana waa khayr nin kalena axadda ha raaciyo suu markaa mukhaalafadii yuhuudda ooga baxo hadduu u baahdo haddii xataa karaaha laya xadiidku taxriim ma faa'iideynaya la yidhaahdo ee karaahu faa'iideynaya karaahiya cibaada ma kulmaan fiqhiyan usuulka ninka yaqaana wuu garanayaa karaahiya shaygu waa karaaho waana cibaada ma suura galaysa lama soo helayo shay cibaado ah xaggana karaaha ah marka maalinka alla soomaha lagana faa'iidaysto wasalaamu calaykum raxmatullahi barakaatu
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين
weli waxaad maqlaysaan barnaamijka dhuuwaxa waraysiyada markaana waxaad ku soo dhowaataan xubinta dhacdooyinka toddobaadka oo aan ku soo gudbinno weeraradii ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab fulisay toddobaadkan waxaana soo jeedinaya maxamed sheekh cali dhegaystayaal meel walbo aad joogtaan ku soo dhowaada xubintii dhacdooyinka toddobaadka oo xiliyadan oo kale aad kala socotaan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan taasoo aan ku soo gudbina howlgarada militari ee fuliyaan ciidamada xarakada ee mujaahidiinta al-shabaab qodobada caawa halkan ka soo jeedin doono ee ku soo dhacay warqabadka warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ee howlgarada mujaahidiinta waxaa ka mid ah maalintii jimcaha labada muxaram kun afar boqol toddobiyo afartanka hijiriyada waafaqsan toddobiyo labaatanka juun laba kun shan iyo labaatanka guutada qaraxyada ee ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala wilaayada islaamiga ah ee banaadir ayaa qarax culus la egtay ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalk oo ku sugnaa bar kontarool oo ay ku lahaayeen xaafadda guday makane ee degmada yaakshiid ee gobolka banaadir ee magaalada muqdisho ilaa iyo haatan ma soo gaareen faahfaahin dheeraada oo ku saabsan qaraxaas dhankaasi oo gobolka baay dagaalyahaano ka tirsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar habeendhaalmada waxay ku qaadeen xiro ciidamada dowladda federaalk iyo kuwa maamulka koonfur galbeed ku leeyihiin deegaanka burjeed ee duleedka magaalada baydhabo sabti saddexda muxaram kun afar boqol toddobiyo afartanka hijiriyada kuna beegan siddeediyo labaatanka juun laba kun shan iyo labaatanka ciidamada xarakada ee mujaahidiinta al-shabaab gaar ahaan guutada qaraxyada ayaa qarax ka fuliyey gudaha degmada baardheer ee gobolka gadow kaasoo lala egtay xarunta ciidamada sirdoonka dowladda federaalk ay ku leeyihiin magaaladaasi waxaana jiray khasaare gaaray ciidamada dowladda federaalka walow aysanna soo gaarin markani gobolka hiiraan ee bartamaha soomaaliya howlgal guulaysta oo dagaalyahano ka tirsan ciidamada xarakada ee mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyeen dhanka bariya magaalada beledweyne ayaa lagu khaarijiyay askari lagu magacaabi jiray faarax ruwey oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka waxaana dagaalyahanada al-shabaab soo furteen qorigii u garwaxsanaa maalintii axaddee toddobaadkan afarta muxaram kun afar boqol toddobiyo afartanka hijiryada kuna beegan sagaaliyo labaatanka juun laba kun shan iyo labaatanka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa si nabadda dagaalla-aan kula wareegay deegaanka ceel qooxle ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan kadib markii cabsiya qoobgariir awgeed halkaas isaga careen ciidamada dowladda federaalka jubbada hoose soomaaliya dagaalyahanada xarakada al-shabaab ayaa dagaal culus kala hortegay ciidamo ka tirsan murtasaqada danab oo yahwada sare ka taageerayeen diyaaradaha dagaalka ee maraykanka kuwaasoo ka soo baxay magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose islamarkaana doonayay inay dhaqdhaaqyo militari ka sameeyaan tuulooyinka u dhow deegaanka buule xaaji ee duleedka magaalada kismaayo labada daraf ayaa fooda isku daray cagaarka deegaanka buule xaaji ee dhaca duleedka magaalada kismaayo ugu dambeyntii ciidamada daacadda u ah maraykanka ee danab isku magacaabay ayaa lagu jebiyey dagaalka dhimashada waa lix askari oo ay ka mid ahaayeen laba sarkaal oo ka tirsan askarta danab dhaawacun waa saddex iyo toban askari oo ka tirsan ciidamada danab waxaanu helnay qaar ka mid a saraakiishii lagu dilay dagaalkaas kow cabdulaahi aadan cabdikaarin oo ahaa abaanduule ciidan labo higla moxamed oo ahaa taliyaha caafimaadka ciidamada danab gaar ahaan qaybta special forces maalintii isniinta shanta muxaram kun afar boqol toddobiyo afartanka hijiriyada kuna aasaysanee soddonka juun laba kun shan iyo labaatanka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax ka fuliyey deegaanka lafoole ee dhacaduleedka magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya kaasoo lala egtay gaari cabdibilaah oo ay la socdeen ciidamada dowladda federaalka gaar ahaan kuwa sirdoonka qaraxaasi ayaa waxaa ku dhaawacmay saddex askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka gaar ahaan kuwa sirdoonka bay koonfurta soomaaliya ciidamada mujaahidiinta gaar ahaan guutada madaafiicda ayaa madaafiic ku wasqeeyey xirada burjada ee dhacdaduleedka magaalada baydhabo dhaawaa ciidamadii madaafiicda lala egtay ayaa gaaray afar iyo toban askari shabeellaha hoose koonfurta soomaaliya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax la egtay ciidamo ka tirsan kuwa shisheeye ee duulaanka gardarada ku jooga dalkeena soomaaliya dhimashada waa sarkaal miino baare ah iyo dhaawaca laba kale oo ka tirsan isla ciidamada shisheeye talaado lixda muxaram kun afar boqol toddobiyo afartanka hijiriyada waa fasan kowda julaay laba kun shan iyo labaatanka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaal ku qaaday xiro ciidamada kenya ku leeyihiin deegaanka guba ee hoostaga magaalada banasa ee gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaysiga dowladda kenya dagaalkan ayaa lagu dhaawacay koob iyo toban askari oo ka tirsan ciidamada kenya oo afar ka mid ay garaab yihiin iyadoo ilaayo haatanna soo gaarin khasaaraha dhimashada ee rasmiga ah bakool koonfurta soomaaliya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dharaar cad weerar ku ekeeyey isbaaro dadka lagu dhibaatayo oo afaafka hore degmada waajid ku leeyihiin ciidamada maamulka koonfur galbeed dhimashada waa hal askari oo ka tirsan ciidamada maamulka koonfur galbeed oo lagu magacaabi jiray xuseen cilmiile mujaahidiintu waxay askari ay dileen ka soo furteen qorigii booshu watay maanta oo khamiiseed siddeedda muxaram kun afar boqol toddobiyo afartanka hijiryada kuna beegan saddexda julaay sannada laba kun shan iyo labaatanka cutubyaad u hubaysan oo ka tirsan ciidamada militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saakaysi nabadda kula wareegay deegaanada gumaray oo xagare oo hoos yimaada magaalada muqokori ee bariga gobolka hiiraan kadib markii ay halkaasi isaga carreen ciidamadii dowladda federaalk ee ku sugnaa deegaanka gumare wuxuu sagaal kilomitir u jiraa muqokori halka deegaanka xagare uusina labaiyo toban kilomitir u jira magaalada muqokori ugu dambeyntii ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab gaar ahaan qaybtooda qaraxyada ayaa qarax la eegtay hoyga uu taliyaha canshuuraha ee maamulka deegaanka rasbaale uu ku leeyahay xaafadda xooshe degmada dharkeenley ee magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya mas-uuliyadda qaraxan ayaa sheegatay xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa burbur xoogan uu soo gaaray hoyga taliyaha weli uu si dirqi ah kaga badbaaday qaraxa dhegaystayaal intaas ayaan kusoo gebagabeynaynaa xubintii dhacdooyinka toddobaadka oo aad ku dhegaysateen howlgallo kala duwan oo toddobaadkan sii dhammaanaya kusoo dhacay warqabadka warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan oo aan diiwaan gelinay intaan toddobaadka dambe xubintan teeda kale aan dib aan ugu kulmayno akhyaarta nabadgelyo
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم
barnaamijka dhuuxa waraysiyada ayaad weli dhegaysanaysaan ku dhowaad labaatan haween daaciyaad ah ayaa ka qalinjabiyey machadka khadiija bintu khuweylad faraciisa degmada saako ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe waxaad ku soo dhowaataan warbixin aan idinkaga diyaarinay munaasabad loo qabtay dufcadda saddexaad ee haweenka daaciyaadka ah ee ka qalinjabiyey machadka khadiija bintu khuweylad waxaana warbixintan ku eegaya waryaheenna maxamed muudey abuu muslim ويفيض البشر لسيدة داعية للحق صغيرة كلماتي خطت مسرورة وبإنجاز macadka khadiija bintu khuweyled oo ah macad lagu diyaariyo haweenka daacyaadka ah waxaana faracyo kala duwan uu ku leeyahay wilaayaadka ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab أخلاق عبيرة سندا متصلا عن حفص تتلو لا تفتأ تكريره maalinimo talaado ah taariikhda hijiriyadana ay ku beegneyd lixda bisha koowaad kun afar boqol afartan iyo todoba ayaa waxaa degmada saakow gobolka jubbada dhexe ka dhacday munaasabad ballaaran oo ay ku qalinjibinayeen ku dhowaad labaatan arday kuwaas oo ahaa dufcadii saddexaad ee ka qalinjibisay macadka khadiija farciisa magaalada saakow حياتي خيرا وعلوما موفورة زدها يا رحمن ثباتا واجعلها للدين xafladda waxaa ka soo qayb galay xubno ka tirsan maamulka islaamiga ah ee wilaayada jubbada dhexe qaar ka mid ah culimmada diinta islaamka odayaasha dhaqanka iyo marti sharaf kale furitaanka munaasabadda ayaa lagu furay aayado qur-aan ah oo soo jiidisay mid ka mid ah ardaydii dhammaysatay macadka إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين
داعية للحق صغيرة ورجائي أن تنفع فيها وبحفظ كم يسطع نوره sheekh cumar xayaakallah oo ka mid ah culimmada diinta islaamka ayaa madasha xafladda ka soo jeediyey faa'iidada waxbarashada ay leedahay واتقوا الله ويعلمكم الله إلهي كعبسد الله أيا وحيد بري إلهي هدان كبقنا سبحانه وتعالى وحينا سينيا حقيقة أين كوكرا قرنا محا صحا محا خلطة محا حق محا باطلة محا دن إنو محا دن إنو أهين محا عدوغينا فرح قلينيا محا عدوغينا عرق قلينيا انتابا وحينا كهلنا الله كعبسيقا sidoo kale mid ka mid ah ardaydii ka qalinjibisay macadka ayaa goobta ka soo jeedisay khudbad ku baxaysay luqadda carabiga روى الترمذي في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يشكر الناس لم يشكر الله وانطلاقا من هذا الحديث نود أن نشكر والدينا الكرام من أمهاتنا وآبائنا الذين كانوا سببا في وجودنا ثم في تعليمنا وتربيتنا وتشجيعنا على مواصلة الكفاح في تحصيل العلم فلهم منا تحية ودعاء عاجلين ووفاء مستداما ما تعاقب الليل والنهار وفرحة تغشانا والشكر نهديه لمن بذلوهنا ضحوا بوقت جهدهم قد بانا dhanka kale xiritaanka munaasabadda ikhtiitaamka dafcaddii saddexaad ee macadka khadiija bintu quweylad ayaa isagana dardaaran ka soo jeediyey naqiibka guud wilaayada jubbada dhexe malaaq biyey malaaq axmed
waxaan rabaa culumtii aada barateen in laga dareemo saaxada maanta aan joogno degmada macadka khabiija waa dafcadii saddexaad tii koowaad tii labaad maanta waxaan joogaa saddexaad wayna socon doontaa insha allahu mana istaagi doonto ma aha tii ugu dambeysay marka waxaan idin leeyahay gabdhahan sideed iyo tobanka ah ee maanta qalanjibiyey haddii allah awoodda la ogolaado marka hore guryaha haddaad guryo leedihiin guryihiin ha laga arko haddii ciddin aad joogtaan ciddiin ha laga arko waxyaaba ladeen baray iyo dariskiina iyo maxaafada aada joogtaan sideed iyo toban gabdhood haddii gabadhood dariskeeda keliya ay wax u sheegto wax badan ayaad ka bedelaysaan marka waxaan idin leeyahay culumta ladin baray waktiga ladin geliyey muddada aada fadhideen aada u sarrayseen dhowr laba sano iyo xoogaa aad fadhideen ood wax baranayseen oo juhdi ladin geliyey waalidkiina juhdi idin geliyey macalimiinta juhdi idin gelisay walaadina juhdi idin gelisay haddii haddii intaas wax idin barayay aada meel cidlaa u dhaqaaqdaan nasiib daro gunaanadka xiritaanka munaasabadda ay ku qalinjibanayeen dafcaddii saddexaad ee macadka khadiija bintu khuweylad waxaa soo gabagabeeyey waaliga wilaayada islaamiga ah jubbada dhexe sheekh cali darwiish inaad kaalintiina insha allah ka qaata war gabar walba gabadha ay la tacaamulayso inay tawxiidka iyo salaada ka saxdo war intaa ma iga qaadateen gabdha ma iga qaadateen ya oon ilaahay hortii la tagayna berri ya soo igamaydan qaadan allahuma fashal ilahu markhaati ka noqo anigu waxaan rabaa insha allah kulan dambe hadduu ilahay masuuqa keeno inaan idin weydiiyo war arrinta iyada ad ka warrama waxaad ku jawaabi doontaa marka waan ogaan doonaa waa la isxisaabinayaa mugta xaasibu anfusakum qabla an tuxaasabu soomaa dacwada annaga xil naga saaran tahay marka insha allahu tacaala waxyaalaha lagu najaxay ee lagu liibaanay waxaa kamid ah gabdhaha macalimaadka dugsiyada ay dhigaan maraakiista iyo macaahid ay gacanta ku hayaan boqolkiiba boqol naajix ayay noqdeen gabdhihii hore macalimiinta noo ahaana khayr allaha siiya idinkana macalimiina idinka rabnaa horta ku bishaaraysa gabdhihiina hadda soo qalin jiriyey ee siddeed iyo tobanka waxaan rabnaa inaad macalimiin inoo noqotaan oo madaariistan kaalintiina aad ka qaataan biidni illahi tabaaraka watacaala
الإحسان هي منة الرحمن للأوطان بتكاتف ينساب في الوجدان waxaa marar badan wilaayaadka islaamiga ah ee ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab sidaan oo kale loogu soo xiray macaahiidta dhowr ah kuwaas oo ay ka soo qalinjibiyeen arday isugu jirta rag iyo dumar ducaad ah
استبشروا خيرا من الرحمن روح العطاء بنكهة الإحسان هي منة الرحمن للأوطان بتكاتف ينساب في الوجدان وعزيمة في همة وتفاني وعزيمة في همة وتفاني
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
barnaamijka dhuuxa waraysiyada ayaad weli dhegaysanaysaan markaana waxaad ku soo dhowaataan xubinta faa'iidada caafimaadka waxaana aalaaba halkan ka soo jeediya doctor maslax أنا باسم الشافي أرقيك من كل سقام يؤذيك بيميني أمسح ما تشكو وبعمري الباقي أفديك وأتمتم دمعا ودعاء يرعاك الله
بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أما بعد xalaqadeenca waxaan ku qaadanaynaa ee hilibka hilibku waa qayb ka mid ah jirka xoolaha ee la cuno wuxuuna leeyahay nafaqooyin tiro badan iyo macdin aan la soo koobi karin waxaa jira marka noocyo kala duwan oo hilibka xoolaha ah sida hilibka cas oo loo yaqaano hilibka giila hilibka lo'da hilibka ariga iyo hilibka idaha sidoo kale hilibka cad oo loo yaqaano hilibka digaaga hilibka kalluunka iyo hilibka qasacdaysan ee loo yaqaano malayga iyo waxyaalaha la qasacdeeyey ee lagu keeno qasacdaha originalka ah hilibka saddexdaas nooc ayuu u kala baxaa faytamiinada borotiinada iyo macdinta ku jira hilibka ayaa aad iyo aad u tiro badan ee hilibku waa mid ka mid ah ilaha ugu fiican ee borotiinka tayadiisu sarayso laga helo ee waxay dhisaan murqaha unugyada iyo hormoonada jirka waa lama huraan marka koritaanka bogsashada iyo difaaca jirka inay sameeyaan ee faytamiinada ku jira waxaa ka mid ah vitamin b 12 vitamin b c vitamin b 3 vitamin b 2 iyo vitamin a vitamin d xagga macdinta waxaa ku jira hilibka macdinta loo yaqaano ironta ama birta zinc phoshoros selenium potassium iyo magnesium haddaba faa'iidooyinka uu leeyahay hilibka marka laga hadlayo si guud kow wuxuu kobciyaa muruqaha iyo unugyada jirka hilibku waa isha ugu weyn ee borotiinka dhammaystiran wuxuuna ka caawiyaa dhisidda muruqaha unugyada iyo dhammaan hagaajinta dhaawacyada jirka labo ee kordhinta dhiigga hilibka waxa uu la dagaalamaa dhiigyarida ama waxa loo yaqaano aneemiyada hilibka cas waxa uu hodan ku yahay birta ama ironta waxa loo yaqaano taasoo jirka si fudud u nuugto marka loo eego birta khudradda hilibku waa caawiyo muhiim ah oo ka hortaga daalka iyo wareerka la xiriira dhiigyarida saddex hilibku wuxuu u fiican yahay caafimaadka maskaxda iyo nidaamka neerfaha sababtoo ah waxaa ku jira vitamin b oo laga helo hilibka ayaa lagama maarmaan u ah shaqada maskaxda iyo neerfaha vitamin b ka hadduu yaraado wuxuu sidoo kale jidhka u dareemaa daal xusuus la'aan iyo dhibaatooyin dareen afar xoojinta difaaca jirka ama immune systemka waxa loo yaqaano hilibku wuxuu xoojiyaa difaaca jirka ee waxaa ku jira maadada loo yaqaano zinc taas oo ka timaada hilibka wuxuu kor u qaadaa awoodda jirka uu kaga hortago infekshanada iyo caabuqyada ka soo warara bannaanka shan hilibku wuxuu leeyahay caafimaadka wadnaha haddii laga doorto hilibka nooca caafimaadka leh sida kalluunka iyo hilibka digaaga ama hilibka cad waxay ka kooban yihiin omega 3 fatty acids oo hoos u dhigta cadaadiska dhiigga islamarkaana u roon qulqulka dhiigga ama wadnaha lix ee hilibku wuxuu u fiican yahay caafimaadka lafaha iyo ilkaha sababtoo ah waxaan soo sheegnay inuu ku jiro calcium tiro badan magnesium iyo fosforos toddobo hilibku wuxuu kaalmeeyaa koritaanka jirka bani aadamka gaar ahaan carruurta iyo dadka waayeelada ah wuxuuna kaalin weyn ka qaataa xoogga inuu dhiso islamarkaasna qofka uu baaniyo uu jirkiisa uu ku soo noqdo sidoo kale ee hilibka waxaa loo isticmaalaa ama loo adeegsadaa daaweyn dhaqameed sida xanuunada sambabada iyo xanuunada guud ee jirka ku dhaca sidoo kale wuxuu leeyahay dufan dabiici ah oo ka duwan dufanka kale haddii si sax loo kariyana wuxuu leeyahay faa'iidooyin tiro badan hilibka waxaa ku jira maadooyinka vitamin d iyo vitamin b kuwaas oo sare u qaada muhiimna u ah difaaca iyo koritaanka neerfaha islamarkaasna ka hortaga xanuunada wadnaha iyo stroga noocyada niyadjabka iyo debressionka keena ee dhibaatooyinka laga yaabo haddii si xaddhaaf ah loo isticmaalo hilibka waxaa ka mid ah ee khatarta cudurrada wadnaha iyo dhiigkarka ayuu keeni karaa haddii si xaddaaf loo isticmaalo waxaa ka imaan kara kolestarool badan haddii hilibka la shiilo inuu yimaado kansarka mindheerada ee sidoo kale hilibka ceeriinka oo aan si fiican loo bislayn wuxuu keeni karaa xanuuno badan oo ku dhaca xiidmaha ama mindheerada hilibka ugaarta haddii aan si fiican la isaga karin waxaa laga qaadi karaa cudurrada loo yaqaano burseelaha iyo tbda hilibka ugaarta waa in si buuxda loo kariyaa ee ugu badnaan toddobaatan iyo shan digrie centigrade heerkulkiisa aad iyo aad u sareeyo sababtoo waxaa ku jira cuduro badan oo xayawaanaadka ku dhaca ayaa laga helaa karinta saxda ah waa in si fiican loo kariyaa si looga fogaado jeermisyada cudurada ka yimaada ee hilbaha qaar ayaa leh gaar ahaan hilibka ariga oo da'da weyn wuxuu leeyahay dufan badan sidaas daraaddeed waa in la iska yareeya xaddhaafka isticmaalkiisa dufanka xaddhaafka ah iyo kolestaroolka ayaa sababi kara khatar haddii si joogta a loo isticmaalo ama uu keeno cudurka dhiigkarka loo yaqaano ama cadaadiska dhiigga karinta fiican ama hilibka ariga wuxuu u baahan yahay karis dheer si uu u jilco oo si wanaagsan loo dheefshiido waxaad sidoo kale dooran kartaa qaybaha aan dufanka badnayn hilibka sida cajarada ama feeraha waxaadna iska ilaalisaa kalluunka ceeriinka ah sida haddii aadan hubin nadaafadooda talooyin dhowr ah ayaan ku gebagabaynaynaa insha allahu tacaala qaab isticmaalka hilibka waxaa loo baahan yahay in la cuno ugu yaraan laba jeer usbuucii hilibka waxaa caafimaadka u fiican aan kolestarool iyo toonal lahayn hilibka badda waxaa sidoo kale caafimaadka u fiican ama aan kolestarool iyo dhiikar iyo toonal lahayn hilibka ama cuntada badda laga keeno ama hilibka cad dhammaantiisa ayaa caafimaadka aad iyo aad ugu wanaagsan sida hilibka digaaga iyo hilibka ugaarta intaba haddii la waayo hilibka cad ee aan ka soo sheekaynay waxaa la isticmaali karaa hilibka gaduudan oo ah hilibka geela ariga iyo idaha intaba qaabka loo isticmaalayana waa in la isku dheeli tiraa qayb hilib ah hilibka noociisa wuxuu raba ha ahaado ama kalluun ama geel ama ari ama digaag iyo qayb khudaar ah iyo qayb oo cuntada ama badarka wuxuu ahaadaba ama bariiska ama soorta waxay ahaataba iyo qaybtii cabitaanada waa in la helaa intaas in loo isticmaalo ayaa aad iyo aad u wanaagsan sidaas ayaadna u isticmaali kartaa balse lama rabo hal nooc keli ah inaad isku buuxiso taasina waxay keeni kartaa dhibaatooyinka aan ka soo sheekaynay hilibka oo si xaddaafa loo isticmaalo oo hal nooc ah waxay sidoo kale ay keenaysaa buurnida xaddaafka ama qofka uu u cayilo hal meel oo kale tusaale ahaan qaybta kore qofka inuu ka cayilo sida caloosha intaas ayaan kusoo gebagabeynaynaa halaqadeena aad iyo aad ayaa u mahadsantihin لا بأس عليك ولا وجعا أجر وطهور وشفاء ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى
qaybaha dambe ee barnaamijka dhuwaxa waraysiyada ayaan isla soo gaarnay cabdulaahi sheekh xasan oo ah siyaasi mucaarada kana soo horjeeda hanaanka siyaasadeed ee wax ku wada dowladda federaalka ayaa sheegay in garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho ay ku jiraan biyihii galay xilligii roobka ee xooggana ay ka da-ay magaalada xilli xasan sheikh uu sheegay inuu garoon cusub ka dhisayo duleedka magaalada muqdisho waxa uu kaloo madaxweynaha dowladda federaalka ku tilmaamay nin keligii taliye ah oo jecel in been loo sheego wadaadaha la joogana ay siiyaan fatwo aan jirin dhanka kale amniga magaalada muqdisho ayuu caddeeyey inuusan ahayn mid sugan waxaan arkaya madaxweynaha iyo tiim la socday meel xamar u jirta toddobiyo labaatan kilomitr soddon kilomitr ayay waxay yidhahdeen wax laga dhisaya heran bool weyn oo caalamiya waxaad combyuutar lagu soo diyaarsho aada qurux badan oo photoshop badan laga suubiyo dadka loo airbortka hadda aan haysano caalamiga aadan caddi noo dhisay xilligiisii la dhisay bisha may horaantiira biyihi galaa weli ku jira calaamada dictatorka oo kale ma taqaanaa wuxuu jeclaaday xafladaha iyo beenta iyo heesaha iyo wadaad u daliilsho waxaasuu jeclaadaa aaday macnuu la leeyahay ninka dictatorka marka kalsooniyaan jira moogta toban bilna waa hartay waxaad ogtihiin oon qarsanayn anoo ka xun runtii in bishii dhowr jeer habeenkii hoobiyo lagu rido garoonka oo xamar laga soo dhex ridaayo madaxweynuhu nabadgelyada meeshuu lee garoonka dhisaayo toddoba labaatan kilomitir xamar u jirtaa diyaarada helicopter ku tegay wuxuuna leeyahay marka garoonanka dhisaynaa meel oo isaga uu helicopter ku tegayo xataa caadi uusan u tegi karin
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي
guud ahaana intaas ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijka dhuwaxa waraysiyada tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaaniillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
عظيم هو السامي بدين عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرامي فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام